wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa dhagax dhigay ballaarinta dhismaha cusub ee shaybaarka qaranka kaas oo heer wanaagsan la gaarsiin doono shaybaarka qaranka si guud dalka agaasimaha shaybaarka qaranka doctor maxamed cabdulaahi cabdulle ayaa ugu horeeyeyn sharaxaad ka bixiya dhagaxdhigga qaybta cusub ee shaybaarka qaranka dalka waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinku soo dhoweeyo xafladda dhagaxdhigga dhismaha cusub ee shaybaarka qaranka biosafety level tree kaasoo ah maanta aan ku koobnaan doonin dhisme keliya laakiin wax ka bedeli doona nidaamka caafimaadka dalka guud ahaan isaga oo wax badan ka tari doonaay inay isbedel weyn uu ku samayn doono baaritaanada dalka lagu sameeyo iyo kuwii hore aan loo sameyn jirin in ay u suurto gasho dalkeena inay ay uu awood u yeesho gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qeybteeda baaritaanka qeybtooda diagnoska national laboratory in ay awood u yeeshaan in baaritaano fara badan oo maantay dalka dibaddiisa loo qaado oo dalkeenana aysan awood u lahayn inay baaraan ay u suurtogeli doontahay inay ay noo baarto dhismaha haddii aan wax yaroo macluumaad aan ka bixiyo dhismaha waqti dheer uu soo socday broseskiisa alxamdulilah maanta waxaan u taaganahay dhagax dhigii iyo bilaabitaankiisa wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qaybta koowaad oo ah qaybta cusub ee biosafety level tree oo loo guuri doonaa level twoka oga guuri doorno oo awal aan ku shaqaynaynay in dhismahaas la dhagax dhigo waqti kooban gudaheedna uu ku dhammaan doono insha allah bidnillahi alkariim aan ugu talagalnay sideed bilood gudahood inuu ku dhammaado dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in mar dhow laga maarmi doono shaybaar meelo kale loo qaado farxadda ay noo tahay maanta inaan dhagax dhigayno ballaarinta shaybaarkii qaranka dhismo ahaan qalab ahaan taya ahaan iyo dhinac walba inaan ballaarinayno aad bay farxad noo gelinaysaa waxaan rajeynayna insha allahu tacaala baaritaano sida agaasima uu ka dhawaajiyay dibadda loo diri jiray ayaa hadda dalka lagu sameeyaa laakiin kuwa hadda weli aan dalka lagu sameynin oo weli dibadda loo jiro diro in ay suuragelin doonto dhismahaan markuu soo gabagabo kadib in ma aragtay halkaan lagu sameyn doono hadduu ilah yidhaahdo ay ka mid yihiin boolyada iyo ay ka mid yihiin muxuu ahaa in la ballaariyo shaybaarka tayadiisa iyo dhismihiisa iyo qalabkiisa iyo khibradda dadka ka shaqeeyo iyo awoodda baaritaanada cudurrada aan aan dalka lagu baari jirin in la ballaariyo waa mile stone weyn oo aan higsanaynin muddo badan welina aan sii higsan doonno ilaa heerka aan rabna aan ka gaarin hadduu ilah yidhaahdo shaybaarka muhiim ayuu u yahay wasaaradda caafimaadka marka la yidhaahdo baaritaanada cudurrada faafa iyo ka hortagoodaba inay ka qayb qaataan muhiim ayuu noo yahay marka insha allahu tacaala dadaal badan ayaan kusii bixin doonaa si lagu tayayn lahaa asiga iyo qaybaha kale ee muhiimka u ah daryaalka caafimaadka iyo badbaadada bulshadeena wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hore magaalada muqdisho uga hirgelisa shaybaarka qaranka dalka si loo hubiyo baaritaanada caafimaadka dalka